ikram markaa wuxuu umuuqdaa inuu ahaa niman xuqugaal aada ahayn siyaasad lahayn dabeetana ku mashquulay waxaan madaxweyne maraykan inuu ku mashquulo ahayn laakiin waxaan ku leeyahay adduunyadii galbeed u socotay wuxuu sabab u noqonayaa inuu bari usoo celiyo weeye haddii inta goorgoor tahay cuduna aanay meesha ka leexin bari buu usoo celinayaa caalamka dagaal saddexaadna isaga iyo netanyahu ayaa sabab u noqon doona sidaad maqleysid militariga wuu wuu kordhiyey miisaaniyadiisii badan hindiyana saldhig buuxa ayaan ka sameynayaa buu yidhi ninkaasi shan dabin siyaasadeed buu ku dhacay labo isaga saddex isagaa cagihiisa ku doontay labana midna xukunka ka horreeyay baa udhigay midna putin baa udhigay marka ninkaasi adduunyada hadal iyo dhammaantii galbeed u socotay buu bari kusoo celinayaa dagaal saddexaadna sabab buu u noqonaya oo ku mashquulay mandheraan gidaa maxay ahayd mexican gidaa ka dhisaya iyo saxaafad baa wax loo sheegtay iyo keenay ahayd iyo kanay ahayd shanta dabin siyaasadeed uu ku dhacay saddexda kale isaga cagihiisa ku doontay
okay garaad marka garaad marka maxay tahay caqabadaha uu la kulmi karo aad is leedahay dunida way uga iman karaan barack obama ninka la yidhaahdo donald trump donald trump waxaan ku wuxuu sabab u noqon doonaa dagaal saddexaad laba quwadood oo kalaa jira wadanka caalamka quwadi waa aamusan tahay oo waa china quwadina waa russia wuxuu islaam baan la dirirayaa iyo xagganaan celinayaa iyo dimaar baan dhisayaa iyo saxaafad baa wax iga sheegtay iyo telefoon baa laiga dhegeystay waxaas oo dhama sheeka madaxweyne ma aha marka ninkaasi dagaal saddexaad haddii aan inta goorigoorta cuduuna ka leexin xukunka dagaal saddexaad oo caalamka ayuu sabab u noqon doonaa baan ku leeyahay waxa uu ka hadlayo wadaana wax madaxweyne ama madaxweyne maraykan uu ka hadlo maaha wuxuu kale oo sababi doonaa labada quwadood oo kale oo caalamka jirta oo midi tahay china oo aamusan tahay midna russia tahay russia quwadeedu inama aha inay islaam wax yeeli doonto laakiin weliba inay gacan siin kartaa laga yaabaa maxaa yeelay dawladihii itixaad sovieti waxaa ku jira dawlado islaam ahaa oo nuclear leh oo sidii tii haddeer lagu qabanayo shirkii suuriya oo kale oo aan farta ku fiqnayn ayaa jirta marka quwadda china markii tale burburto quwadda china un baa caalamka kusoo ekaanaysa markaas sidaa wey waayahay madaxweynaha cusub ee dalkaasi maraykanka donald trump wuxuu ku eedeeyey madaxweynihii hore ee dalka maraykanka barack obama in xilligii lagu jiray ololaha doorashada uu dhageystay wicitaankiisa taleefonka wax yar ka hor markii uu ku guuleystay ee doorashadii madaxtinimo ee sanadkii hore ee tagtay isagoonan soo bandhigin cadeymo arrintaasi ku aadan marka garaad arrintaas maxay kula muuqataa wax madaxweyne sheego ma ahayn waxanan mas-uulihii sheeg sheegona ma ahayn waa afsuuqi buu ku hadlaya caday cadayna uma hayo in lagu waraabo maaha wax wax kasoo qaad lahaba yaraatee ma leh waya dhanka dawladda federaalka soomaaliya haddaan u leexano saad la socotid ba dalka soomaaliya waxaa ka dhalatay dawlad cusub oo madaxweyne ka yahay maxamed cabdilaahi farmaajo maxaad saran kartaa xiriirka dawladda federaalka soomaaliya iyo maraykanka oo noqon karaa cilaaqaadka labada labada dal horta qodob koowaad ninkaa waa hambalyeynaya qodob labaadna ninkaas waa la doortay waana la taageeray qodob saddexaad ninkaasi ballamuu galay waxaan ku talin lahaa marka anigu isaga aqoon ma lihi iyo prime ministerka midna waxaan ku talin lahaa ninkaasi wuxuu u ballan qaaday ha la sugo gacanna ha la siiyo isaguna ha fuliyo
maxaa laga filan karaa xukuumadda cusub marka uu soo dhisayo ra-iisul wasaaraha baad leedahay marka waa arki doonaa kolley inay waa dadaalaya definitely waa la dadaalayaa anugu kuma taliyeen baarlamaanka xukuumadda qeybteed in la siiyo laga dhiso kuma taliyeen xukuumadda baarlamaanka dibadiisa ha laga soo xuro baan ku talin lahaa xiriirka isagii maraykanku waa wanaagsanaanaya dagaalka saddexaadda soomaalidu eegi maysa kuleeya technolojiya imanaysa bari waana ku barwaaqoobaysa arrinta trump uu sheegay ee ah in soomaalida qurbaha joogta aan lahayn aqoonsiga uu soo celin doono maxaa dawladda federaalka soomaaliya is leedahay arrintaasi way ka qabanaysaa waa soo dhaweynaysa horta iyada cilaaqaadkooda waa fiicnaanaya ninka la yidhaahdo farmaajo iyo krasnaya sabak mataqaana fuuska mataqaana krasnaya sabak waaye donald trump ma talyaani baa marka eriga fuus weeye cid ubad weydiin doontaa waxaan oran lahaa marka xiriirkooda wuu wanaagsanaanayaa siday aniga ila tahay waxaan kaloo kula talin lahaa ninkaasi wixii uu ballan qaaday ina ha fuliyo dadka wixii talaqabeena ha u yeedho hala tashado hubka aan mas-uuliyadda lahayn oo wadanka soomaaliya yaalana ciduu doono hala kaashado soomaalida hubkaa ka dhow y dhanka kale waxa uu sheegay in dawladda laga taageeri doono dhismaha ciidanka qaran oo yeelata soomaaliya maxaa is leedahay maraykanka tallaabo ayuu ka geysan karaa arrintaasi saakuu sheegay oo wuxuu yihi ciidamada maraykanka oo soomaaliya waa waa kordhinayaa inay waxaan u ogolaanayaa inay weeraro qaadi karaan waxaan kale oo samaynayaa badda indian oceanka saldhig rasmiga maraykan leyaan ka samaynayaa bu yiri saaka donald trump balate ugu